ganacsatadani oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan inay iibiyaan qaraha iyagoo xiray ganacsiyadii hore ee ay lahaayeen si ay uga faa'iidaystaan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee qaraha qaraha ah ayaa aada loo isticmaalaa bishan barakaysan ee rabadaan waxaana taasi ay sababtay in ganacsato cusubi ay kusoo biiraan iibinta qaraha oo xilligan laga helo faa'iido dhaqaale haddaba waa kuwan qaar kamid a ganacsatada ah qaraha ee magaalada beledweyne oo ka warbixinaya waxaa ku kalifay iibinta qaraha iyo sidoo kaleeto faa'iidooyinka dhaqaale ee ay ka sameeyaan kan hadda inta ugu badan oo meesha taagan dadkii baqaarada lahaa maaha aniga waxaan ku jiraa dadkii baqaarada lahaa ka shaqaynayay horey uga shaqaynayay laakiin inta badan hadda meeshaan taagan waa in soonka ka hesha fursado oo qutulyoomkooda ka raadinayso intaas hadda meesha ka shaqay hayso ko soonka dhammaadana way iska baxaan annaga un baa ku saarna meesha gacanta koowaad berimaa la yidhaahdaa gacanta labaad sugunto waaye gacanta saddexaad teerso waaye ilaa kuwaarto afartaas gacmoodaa loo kala bixiyaa afar taba magaalada waa laga waxaa soo harana magaaladay ku filan yihiin bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha cabdiqaadir cali sheekh xuseen waxaan ahay dhallinyarada ku nool magaaladan beledweyne xaafadda holowdaag laantii laac waxaan ka ganacsadaa qaraha soonkan si loo galay ayaa maxaan u bilaabay inaa inaan qaraha ka raadin nolomeedka marka hore waxoogaa ganacsi yaraan hayay laakiin hadda qarahana kusoo xirmay intuu soonkan socdaan qarahana daba socdaan wax gada ka raadin ama waxaa nagu dhaliyey horta waddankii waa iska noqday wadda baabar oo shiid wuu iska noqday wax shaqo oo la haya ma lahan dhallinyardii marka waxay iska noqdeen wax un derbi jeefiya wax isku shubay iska noqdeen annaga marka halkaa ma aan fiirinay waxa waaye nolol maalmeedkeen manaan xoog ku raadsanay iyo manaan qarax ka raadinay iyo manaan qudaarta dhexgalnay iska noqotay marka xoogga inaan ku dhaasanay intaan baraha isku shubi lahayn marka waxa waaye annaga saasaan waxaa nagu dhaliy shaqa la'aanta meeshaan u olas inaan qara iyo waxyaaba aan ka raadino waxaan markii hore maqaayadaan shiidi jiray bisha soonka ramadaanka markay biilatayna qarahan kusoo biir dadka cusub qaraha kusoo biiriyaan ahay marka alxamdulila noloshayga waa ku maaray hadda koley dhib kuma qabo qaraha wuxuu ka yimaadaa sida banka oo kale ilaa deefoog afarta koona beledweyne magaaladan ku gadaa magaalada quracsinka daraawiis naftirkeeda waa ku gadaa meelahaasaan ku gadgataale xaafadaha meel kasta waa ka maaraystaa waa ka maaraystaa alxamdulilah waa igu filan yahay hadda koley noloshayda waxaan imaadaa laba iyo tobankaan imaadaa maqribka xaggan intaan ku afur